kulan wacan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku socooda barnaamijka raadureeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himilo f m barnaamijka raadureeb oo toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayajoog rugacdaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada toddobaadkan waxaa bilow inoo noqonaya sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kunsagaalboqolkontonyosaddexdii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beledxaaw dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay magaalada muqdisho halka tacliinta sare uu eebbe u suurogeliyey inuu ku qaato magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa mid ka mid a tiirarka asaasiga ee baraaruga islaamka dalka waa buddhigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku sifoobay keliya adeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aannada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska baddaa noloshiisa ee saameeyey bulshada gebigeed waraysiga oo dheer ayaan toddobaadba in diiradda ku saari doonnaa waxa uuna toddobaadkan inooga sheekaynayaa bilowgii qalinqabadkiisa ilaa uu ka dhammaysto dugsiga sare aada iyo aad baan uga mahadcelinayaa idaacadda himilo waana ku faraxsanahay run ahaan inaan kala qayb galo brograamyadeeda marka laga warramaayo dhalasho iyo barbaarin iyo sidee loo soo koray run ahaan waa arrin aada iyo aad u xoog badan daban dadka soomaalida ah oo geeska africa ku nool waa dad isku wada xidhan dhammaan marka loo yimaado run ahaan sida aan usoo koray aniga marka laga soo bilaabo qur-aanka laga soo bilaabo dugsiga hoose ka dhexe ka sare intaba waxaa isoo baray macalimiintii waxaan aada iyo aada u xusuustaa bilowga qur-aanka markii aan ku jiray sida la iigu bilaabay iyo sida aan ugu xiiso qabay qur-aanka iyadoo macalin cabdulaahi oo adeerkay aho weli nool ilaahay cumrigiisa hanoo barakeeyo uu run ahaan ii bilaabay alifbaada uu ii bilaabay ilaa qur-aanka aan ka dhameeyey taas marka waxay ahayd run ahaan waxbarasho aada iyo aada qiimo u leh oo socotay laba sano ilaa saddex sano socotay oon qur-aanka ku dhameeyey waxaan aada run ahaan u xusuustaa markii aan qur-aanka dhiga jiray sida uu adeer uu jeclaa inaan qur-aanka maaragtay si deg dega aan u barto ugu farxi jiray anna waxaan aada ugu farxi jiray qur-aanka markaan soo xifdiyo oo intaan subaca ka qayb galo aanan aada u gafi jirin waan dadaal badnaa runta marka la yidhaahdo markaan yaraa mararka qaarkood waxaan aada u xusuustaa dhallinyaradu waa ciyaar badan yihiin marka ama beerir la qodaayo ama xoola la raacaayo soomaalidu tabcan dhaqanka baadiya ayaa asal u ahaa anigu dadka baadiyaha ku dhashay baan ku jiraa tuulooyinka beerahana waan kusoo koray saas daraaddeed labadaba waan naqaanay oo xoolaha iyo beeraha intaba ayaan u dhexaynay waxaan xusuustaa dhallinyarada meesha ay maaragtay joogaan yaa mararka qaarkood inaan ka fogaado oon qur-aanka si aan u xifdiyo oona u gafin taasina waxay ahayd run ahaan waxyaalaha igu kaalmeeyey inaan qur-aanka wakti hore oo ardadii aan wax la baranayey aan ka hormaray markay ugu yar tahay toddoba sideed juz aan ka hormaray oo markii aan kabiir haddana aan noqday oo adeerkay khayrlahasiyo oo aada ugu farxi jiray ayaan aada iyo aada run ahaan u xusuustaa meelaha run ahaan ardada iyo waalidka iyo dabcan aniga dadkii aada loo oleyn jiray ma ahayn laakiin waxyaalaan aada u xusuusto macalinka markuu siduu u jeclaa marka qaarkood ardada usha loo qaato ayuu aada wuxuu igu sheegaa ardadaan ka qaban jira anuma baashaali jirin saa daraaddeed ardada marka usha usoo qaato ayaa anoo yar ku boodi jira markaasaan ka qaban jirayoo waxaan u malaynayaa inaan dadka dhedhexaadiyo oo musaalaxadaas ayuu ilaahay ii diyaargaraynayay saan u malaynayo taasay marka qur-aanka run ahaan aan ku bartay aad iyo aad baan run ahaan waxay ii ahayd munaasabo aad iyo aad u wanaagsan daban haddii inta aan ka gudubno oo loo yimaado waxbarashada hoose run ahaan wuxuu ii ahaa meelaha aan waxbarashada hoose mandheera iyo beled xaawo labadaas ayaa asal ii ahaa gobolkaas ayaan ahaa oo adeerkay oo isna sheekh weyn ahaa uu halkaas deganaa uu isoo baray run ahaan culuumta kale si xoog leh uu ii baray marka marka aan dugsiga ku jiray dugsiga hoose afar sano ayuu ahaa daban afartaas sano dowladdeenna iskuulaadka hoose oo dhan carabia markaa lagu qaadin jiray yani waxaa weeye dugsiga dhexe iyo kasarana ingiriis ayuu ahaa madaarista dabcan tacliinta masaaridu waa ka duneed iyadoo dabcan kulligeed carabi ahayd iskuulaad talyaanigu lahaana way jireen laakiin kuwa dowladeennu ay lahayd waxay ahaayeen qeybta af carabiga ayaa lagu baran jiray saa daraaddeed afartaas sano run ahaan waxay ii ahayd iyaduna afar sano oo aad iyo aada u fiican waa xusuusaa dabaan dugsiyaasha hoose hal macallin oo waxoo dhan dhigaaya ayaa joogay dadku si qiimo leh ayay u arkayeen dowladnimada lixdameeyadii aan sida loo arkaayay ummaddu iswada jecel biisaniska aada xiisa u qabtaa ruux walba inuu beer soo saaro wax la cuno soo saaro dadaal weyn baa lagu bixin jiray annagana marka waxaan ahayn dhallinyaradii markaas soo koraysay oo dadaalka ku bixinaysay waxbarashada daban afka ingiriiska ana qayb wuxuu ka ahaa run ahaan marka la yidhaahdo one subject ama hal maado ayaa lagu qaadan jiray waxbarashadaas oo beled xaawo run ahaan aan kusoo qaatay taariikhda daban qeyb muhiim ah ayay ka tahay daban waxaan aada uga xusuustaa waxyaalihii habeenkii ama subaxdii aan baran jirnay annagii oo dugsiga annagii oo iskuulka hoose dhigana sida marka ay u dhib yar tahay ilmuhu isagii oo iskuulka aadaya haddana in uu barto culuumta diinta uu carabiga barto uu ingiriiska barto ayaan aada iyo aada u xusuustaa waxay dadka qaarkii mararka qaarkood ayna ilmaha aada xoogu saarin markii iskuulka la aado ilmaha faraha laga qaadayaa laakiin aniga waxaan run ahaan kusoo koray oo adeerada ilaahay khayr hasiya ay soo koriyeen aabba isagoo yar buu daban dhintay laakiin adeeradii waxay igu soo koriyeen waxbarashada qur-aanka iyo waxbarashada cilmiga ah anoo marka iskuulkii toos u aadaya oo qaadanaya wax kastoo la qaato ayaa haddana ama fiqi haato ama tafsiir ama xadiis toos waxaa la igu bari jiray guriga hadduu markaa maalmaha qaarkood iskuulku jirina masjidka oo kale ayaa la aadi jiray waxaa marka la rabaa ilmuhu markuu yar yahay wax badan ayuu baran karaa si runta ah laakiin wuxuu u baahan yahay waalid war ka haya waxaas yani waalid waxaa laga rabaa ilmaha og darajaduu keenaayo muxuu bartay maanta muxuu soo qaatay yuu la soo diriray wax ma sameeya xumaana iskuulka waalidku inuu toos u yimaado dama waxyaalahaasi waxyaalaha waalidka ka maqanoo hadda dareemayo markii aan weynaaday oon wax badan aqriyey waxyaalaha waalidka ka maqan yay ka mid tahay waalido waxaa laga rabaa inaad ilmaha warka hayso oo markuu iskuulka aadaayo iyo markuu imaanayo iyo haddii lasoo xagtay iyo hadduu wax la diriray intaba waalidyo adag waalidku inuu ka hayaa la rabaa run ahaan sanooyinka aan dugsiga hoose dhigan jiray carabiga iyo diinta iyo af carabiga oo naxwada iyo sarfiga ay ka mid yihiin dhowrkaasana ayaan dhammaantood bartay aniga haddii marka ruux walba kolkuu iskuulkan aadayo wax ka lasii bari lahaa wax ka sii badan ayuu baran lahaa yani waxaan hubaa adeer markii anoo intaasoo mashquul ku ah ayuu iskuul ingiriis oo markii la furay oo shan shilin la bixin jira waa xusuustaa ayuu maaragtay yuu haddana igeliyey markaas culimada qaarkood oo la dirireen afgaalihii wiilkii baraya wiilkii ay fasaadiyeen markaasuu isagana nin sheekhaho wuxuu ahaa weyn buu ahaayoo diinta si fiican u yaqaana adeer markaasuu dhihi jiray war xertaydii baabaad ahaydeene goormad aniga fatwo isiinaysaan buu dhihi jiray in isagaaba wax soo baray kuwa qaylinaya dhan isagaa wax soo baray badankooda magaaladaa joogay run ahaan dhinaca kale marka la yidhaahdo intii aan wax iskuulka hoose baranayay waxyaalaha kale een bartay aniga oon caruurtan in lagu tarbeeya hadda aan amri lahaa ama aan fari lahaa haddii laga yeelaayo waxaa weeye ilmaha in la baro bulshada dhaqankeeda waxaan ka bulshada dhaqankeeda aabba dukaan yar buu leeyahay mukhaa'id buu leeyahay sharqaan buu leeyahay waxuu tolaa dharkuu tolaa ilmihiisa marka waxaan uu qabanaayo ma baro saa daraaddeed aniga maadaama uu adeer markii u horreysana uu sheekh weyn ahaayo kutubta aqrin jiray markii dambena businessman uu noqday aada weyn mar kasta guriga wax nagu bari jiray dhammaan haddana dukaanka wuxuu nagu qasbi jiray inaan saacadahanaga in ka mid ah aan dukaanka tagno oo marka fiiri ay noqoto dad xirfadii yaqaana markaa sonkortii baad duubaysaa shaahbad ka iibinaysaa dadka si loola hadlaad baranaysaa adi dhan indhaha kuu furan saa daraaddeed waxaad baranaysaa dumarkii rag waxay ku kala duwan yihiin marka qaarkood caatifada dadka say kala tahay ayaad aada u baranaysaa saade wax badan marka waxaan ka baran jiray dadka hadalkooda iyo say u hadlayaan iyo say dukaanka usoo galayaan iyo qaarkood markay rabaan dhar inay iibsadaan kan iga dhin si loo gorgoriyo waxaasoo dhan anoo yar run ahaan baa la baray macnaa daalika iskuulkii aan dhiganayay kanna waxaan rumaysanahay inuu iskuul kale yahay aabba kasta marka waxaa laga rabaa xirfadda uu isagu ku jiro inuu carruurtiisa ugu yaraan baro uusan noqonin fiiri isku- hebel he iskuulkiibuu jira wayba ka dhammaatayba maamooyinkii iyo aabahii hebel iskuulkii iyo hebel iskuulkii ma jirta haa maya saas maaha waxaa lagaa rabaa guriga marka la joogo in caruurta la baro inay cuntada wax ka kariyaan inay waxaan xusuustaa markii eh, eh, naga jiratay maamadu naga jiratay eh, m- aabana wuu maqnaa adeer khayrlaas iyo wuu maqnaa marka waan yaabay yani maamadii cuntada karin jirta waa jiran tahay aabba waa maqan yahay guriga dad kale ma joogo carruurta iga yaraad way joogaan maxaa tala ah xaabadii baan doonay waa soo iibiyey raashinkii baan doonay soo iibiyey aanaan soo ugu yaraan cunto ma karin karin laakiin waxaan sameeyey wax dhallinyaradu marka ay ka xishoonaysay oo dhallinyaro maaragtay adeegayso caano soo gadayso gabdhahan baa waxaa sameeya saa daraaddeed markii aniga aan carruur yeeshay wiilkayga inuu waxaa sameeyo yaan baray khalaas hadda wiilkayga ol reeray gabadh buu guursaday walaalihii sidii aanu baray buu gabadhiisi ula dhaqmaya marka xaaskiisii hadda saa daraaddeed run ahaan waxyaalaha aan isleeyahay in aad iskuulka looga barto qayb ka mid ah waa waxyaalahaas yani aniga waxyaalahan soo maray xirfadda kitaabkii oo lay baray dukaankii baa lay baray inaan soo adeegaa la baray biyo soo dhaamiyo waxaasoo dhan markaa khalaas waalidkuna waxa uu ku farxi jiray si aad iyo aad u weynoo yani ilmo baari ah oo baarinimada runta ah shaqadiibuu baari ku yahay ilmo markaa aan cuntadii wax ka karinaynin oon soo adeegaynin wiil oo gabadh u adeegi walaashii keliya ayaa nolosheenna ka mid ah maamooyinkana dhaqankaas bay kusoo koreen oo ayeeyooyinka oo dhan oo boqolaal sano kumaan kun sano saasoo ahaayeen laakiin oday cunto karinna mayna arki jirin wiil cunto kariyana ma arkaan gabadh iyo hooyo iyo ayey iyo habaryar iyo eedo ayaa cuntada iyo guriga karisa saa daraaddeed waxyaalaha markii aan meel soo gaadhay aan wax ka qoro oon tviyadana ka hadlo tanaa ka mida marka yani cadaaladda bulshada waa qeyb ka mida marka ay ani waxaan soo arki jiray anoo yar maamo iska t- liidata oo ist- iyada dhanba daalan oo caruurteediina iska fadhiya wiilasheedii oo walaalaheed fadhiyaan oo iyada keligeed xaabadii soo qaadi oo cuntadii karin oo hilibkii soo gadi oo berikii soo gadi keliya saa daraaddeed taasna waxaan isleeyahay tarbiyadaas qayb ka mid a ayay noqotay run ahaan markii eh, marxaladaas aan kasoo gudbay daban eh, ma ahayn caruurtan ciyaarta badan laakiin banooniga waan isku daya markaan yaraa Eh, maana ku ahayn xariifku ma ahayn yani xagga banooniga markii aan yaraa laakiin waa ciyaari jiray mararka qaarkood Waa volleybalka waa isku dayay laakiin levelkaan rabay kama gaadhin waxaad moodaa inaan aada waxbarashada ee ugu mashquulsanaa daban markii lasoo gaadhay dugsiga dhexe daban xamar baan la iisoo bedelay Eh, dugsiga dhexe iyo ka hoose intaba daban waxaan ku dhameeyey magaalada muqdisho dugsi iyo ka sare intaba magaalada muqdisho ayaan run ahaan ku dhameeyey dugsiga hoose iyo malcamadii qur-aanka weliba khibradaada ayaad noogu dhex lifaaqday si qurux badan ayaad inoogu bayaanisay dugsiga dhexe markaa xamar laguu soo wareejiyey xamar iyo meeshaad ka timid farqiga u dhexeeya oo aad inta markaa timid aragtay iyo waxyaabihii kuuga yaabka badnaa ha jazaak allah khayr daban waad garan kartaa daban ruux intuu baadiyo ku dhashay tuulo yar haddana kusoo koray markii muqdisho la keeno ee waa hostaa maalmihii ugu horreysay markaan imaanayo horta sariir oo fiican ba horta la ii iibiyey oo maasha allah awal hore aana haysanin iyo furaash oo sariir maaragtay markaad ku seexato hoos aadayso maga magac bay lahayd waa magaceed hadda waan halmansanahay laakiin sariiraha quruxsan oo eh, silig yar oo quruxsan ay ka samaysnayd Eh, taa horta aad aan ugu farxay waxaan aad ula yaabi jiray baabuurta si u badan tahay yani baabuurtan socotaa iyo waxaas yani baabuur waa arki jiray laakiin maogta baabuur sidan baabuurtan yaryar hadda beled xaawo kale markaas ma joogin yani baabuurta badeecada unbaa joogtay abaaweyn laakiin kaasina waxay igu ahayd eh, wax la yaab leh taban magaalada sida looga labisan yahay iyo taasna aad u kala dunayd waxaa kala duwanay cuntada way kala dunayd oo cunto aan ma- meeshaas caano iyo hilib baa asalka ahaa beriiskana kolkii dambe da waa waa waa la karin jiray laakiin meesha markaa timid waxyaalo fara badan oo maamacaana iyo waxyaalo badan oo dhalinyarada soo jiidanaya run ahaan ayaa ku jiray daban aniga allahu naxariiste waa adeerkay eh, oo aad cilmiga ii soo baray yani dardaaramo adag bu dabcan isoo siiyay markuu markaan soo tagaayey dardaarmaha waxaa ka mid ah inaan tacliinteeda aada ugu mashquulo inaanan bulshada aada u dhexgelin dhalinyarada dabcan waalidku wuxuu uga baqayaa inay kharimaan oo ama gabdho iyo dhinacaas ay aadaan fasaad kale ay aadaan ama ay tacliinta intay ka hagaasaan taa marka dardaaran adag ayaan ka qabayoo markii ah, waxaan xustaa anigoo habeen eh, saacad dambe tukanaya beled xaawo markuu arkay adeerkay allah u naxariso ah, ayaa wuxuu yidhi waqtigan aad tukanaysa waa maxay aniga si beri a marka waxaan ku yidhi, "Ab, markaan iskuulka ingiriiska ka soo baxayay yaa gabal weysada iga jabis si waxaan isaga idhi moogtahay iska lilaahya gacan ima qaadi jirin khayr alhasiyo laakiin aad u ii canaantay meeshay gabadhi kaa taaban maxaa ku maxaa ku gaadhsiiya buu dhahay gabadhba meeshay kaa taabanayso sideed ku gaadha meesha dabaan iskuulka gabdhihii wiil baa wada dhigta caadi baa tarbiyadaas marka way igu soo markaan markay meesha imaanaya inaan is ilaaliyo waan ku qasbanaa yani si xoog leh Eh, saa daraaddeed baanan aad waxaanan ugu ahayn eh, f- ah, filimada aad uma geli jirin Eh, waalidkaan iska ilaalin jiray tarbiyadii waan qaatay yani jawgii oo kale run ahaan markaad saa u fiiriso maalan bay-adaasaan ka imid gabdhaha iyo wiilasha waxaa weeye aad bay u kala fogaayeen laakiin markaad xamar aan imid gabdhihi wiilal sheekaysanaayo oo isla qoslaayo oo ma- mawsuuc iska taasna waqtiga waxay igu ahayd waan iska ilaalin jiray oo waxaan isdhihi jiray waalidkii hadduuba ku arkado meelaha intaad taagan khatar ayaad gelaysaa run ahaan tarbiyadii si xoog leh eh, ayaanu qaatay waxaan aad u xusuustaa run ahaan eh, markii aan ah, la qabsaday meeshan nolosha markaan aad ula qabsaday toban kilomitr maalintii alwe yani matalan magaalada belaxaw markaas markaa buulaxaa waa la dhihi jiray taban allahu naxariiste xaawo waagaas mar noo timid taban eh, waa dhaweyd bay dhimatay dhowr sano ka hor bay dhimatay Eh, nageylay aaday taban magaalada loogu dhexdaray buula xaawo beled xaawo waagi dambaa dowladdu bixisay saa daraaddeed magaalo yar bay ahayd yani laakiin marka xamaro kala timaado eh, aan aan aan matalan deganahay xaafad isku raran baa la dhihi jiray isku raran marka waa la dumiyay hadda waxaan malayn ceelgaabta oo kale eryadaas hadda ayay ku taallaa meesha inta ka lugayso ayaan waxaan imaan jiray hodan iskuul dhow oo meeshaan aan imaan jiray afar shan kilo wey marka maalintii sii socod iyo soo socod intaasaan socon jiray marka taasina aaday u kala duwanayd ha meeshaan ka tuulo yaroo is- iyada dhanba laba daqiiqo meesha u kala fogaa laba daqiiqo ahayd laakiin hadda toban kilomitr aad maalin soconaysaa shan iyo toban kilomitr aad soconaysaa daban waa waxyaalaha aad u kala duwan maanta dhalinyarada noloshooda iyo noloshanadana saas u kala duwanayd inaan shan iyo toban kilomitr socdo maalintii aniga waxba iguma ahayn laakiin maanta dhallinyaradiinan automatically waxaaba hal kilomitr leh bas isii marka maba socon karaba yani ruux isagoo yar uu shaqadii ka fadhiisa marka waxyaalahaas isleeyahay yani aaday u kala dunaay baa isleeyahay marka
Eh, adigoo cabeysan oo taxadar badan uu kaa muuqdaa magaalada soo gashay iskuulkii aad ku bilowday iyo bal waxbarashadii aad dugsiga dhexe intaad dugsiga sare noo gelin sidii tii hore oo kale nooga sheeg Ah, runaan markii eh, dugsiga dhexe dabcan wuxuu ahaa eh, masaarida aslan yani dhinaca waxaan aaday aniga aba khiyaara lay siiyey laakiin waxaan aaday eh, masaarida waxaan xusuustaa ah, lix boqol oo ruux aan dugsigaas aan ku dhigan jirnay oo gabadh iyo wiilba leh aad buu marka u dhib badnaa maxaa jira yani imtixaankaa la qaadayo qaahiraa lagu soo sixi jiray yani laguma sixi jirin soomaaliya laguma sixi jirin waad dareemi kartaa marka inaga iyo suudaan iyo jazaair iyo masaarida dhulkay iskuulaad ku leeyihin oo dhan ayaa isku meel lagu soo sixi jiray saa daraaddeed markii aad icdaadiga saa u gasho adiga waxaa weeye cabsi waxaa ku haysaa ma masaari iyo suudaan iyo miyaad levelkooda gaari kartaa waxaan aad u xusuustaa marka dadaalka aan waaga dhiibi jiray weligay ma dhiibin runta marka la yidhaahdo waa sanooyinkii igu dhibadnaa bay ahayd waxaa jira ma seexan jirin Eh, saacaad yar baan seexan jiray habeenkii Eh, markaasaan laba iskuul ayaan haddana markii dambe oo secondary aan haddana usii guday laakiin dugsiga dhexe dhammaantii masaarida iska lahayd qaahiraa lagu soo sixi jiray Eh, lixdii boqol konton arday baan kaga barboosnay marka aadaan taasna dabcan ugu farxay waa dad badan ayaa marka hadhay waad garan kartaa lix boqol haddee konton ay ka barmustay kontonkaasa marka qeyb ka mid ah ayaan ahaa saa daraaddeed kalsooni inaan ardada caalamka joogta ka hooseynin yani kalsoonidaana waxaa isiiyay taasaa run ahaan isiisay Eh, saa daraaddeed waxay isiinaysaa maadaama aan tuulo ka imid dad badan oo moogta dadka magaalada jooga iyo annaga waxaan ku kala dunayn dadka tuulooyinka ka imaanaya eh, hiwaayo badan ama wax badan ay ku mashquulsan yihiin ma jiro sida banooniga oo kale sinimada oo kale saas oo kale waxyaalahaas beenamaa caruurta matalan muqdisho ku dhalatay waxaasa ugu muhiimsan yani waxaan ustaa wiil aan saaxiib ahayn oo aad aan isu jeclayn cumar la yidhaahdo mar kasta aniga excellent student aan noqonayaa haddii ruux iga hormaro laba badanaa ko haddaan noqonin labaa noqon jiray yani inaan saddex noqdo way adkeyd yani saaxiibkay gadaalu aadaa marka yani darajo yaru keenaa marka maalin dambe uu ikaxeeyey oo marka wuxuu yidhi inakeenu uri gurigaan hawgeynaa nin fariida yani aad baan u jeclahay markaasuu wuxuu igeeyey qol meeshii ay ku dhasheen buu igeeyey guriganagi waa kan shaaha laysiiye anina bal adiga baadiyaa ka timid aniga waa kanu gurigii waa kanu dhahay mogtahay marka waxaan ku ihi waxaan kaaga darajo badnahay saas weeyaan ku idhi anna waxaan ka imid baan ku idhi meel ilaahay ogyahay oo kun kilomitr adigana waxaan ku idhi gurigaaga joogtaa baan ku idhi waa run leanna fiiri wuu ladan yahay dhar wuxuu qaadanaya kii u dambeeyey waxaa dhihi karta aniga markaa dharba inaan haysaninba hal shaar iyo hal surwaal aan qababa khalaas marka hal shaar iyo hal surwaal markii dambe ku kale haddii laigu soo daro its okay saa daraadda fiiri dhallinyarada raaxada kusoo kortay mar kasta mar kasta kuwa raaxada badan kusoo kora way ka dadaal yar yihiin kuwa kale dadka waxaa weeye fiiri markuu ruuxu dareemo inuu lada yahay uusan mushkilo qabin wuu iska seexanaya hadduu rabo aniga marka aboonidaa aan qabay xooga badan run ahaan aad bay ii kaalmaysay markii dugsigaa dhexe taban uu iga dhammaaday oo darajada aan helay khalaas laba secondary school markaas yaan galay oo midna aan galabti dhigan jiray midna subaxda aan dhigan jiray dadaalkayga marka waan sii waday secondary oo ay leedahay dowladdu iyo secondary ay leedahay sacuudigu oo taban kaalmo ayayna siin jireen sacuudigu boqol shilin boqol shilin markaa lacag weyn bay ahayd yani boqol shilin waad ka qureecan waad ka qadayn waad ka cashayn waxaa dhigan karta inay toban shilin labaatan kuusoo hadhaa suuragal ahayd labadaa iskuulna marka waan isla waday run ahaan wuxuu ahaa culays aada u weyn ayuu ahaa taban markii aan hal sano labadooda dhiganayay sanadii dambe waxaan goostay ingiriiskayga inaan korsii qaado sudani mission school la yidhaahdo ayaan isagana ku biiray oo amerikaan lahaayeen markaan galabtii kasoo baxo ayaan haddana fiidkii aadi jiray iskuolkaas saddexdaasaan ku dhammaystay markaa saddex sano gudahood ayaan saddexdaa iskuol ayaan isa dhammaystay
waa inagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo taxanaha cusub ee sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan kuwada kulmi doonno barnaamij la mida waa ismaaciil maxamed samatar oo idin leh nabadgelyo